wasaaradda qorsheynta galmudug oo kaashanaysa wasaaradda qorsheynta soomaaliya ayaa magaalada dhuusamareeb kusoo gabagabaysay shir ku saabsan qorshe howleedka xalka waara gaar ahaan sidii xal waara loogu heli lahaa saboolnimadii iyo barakacyaasha dalka shirka intii uu socday ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda wasaaradaha maamulka galmudug iyo ururada bulshada rayidka agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka galmudug cabdulaahi cumar iyo agaasimaha waaxda yareynta saboolnimada ee wasaaradda qorsheynta soomaaliya sahar cabdi maxamed ayaa si wada jira uga waramaya muhiimadda shirkan qorshahan wuxuu u dhigmayaa waxaa waaye galmudug waxay tahay waa rol model waa stateku ugu horeeyey waxa ayada laga soo saaraan steedyada kale lagu dhaqi doonaa marka sidaasi lamida galmudug maadaama ay dhammaan aktaaskii ama maarata tiimamkii kala gadisnaa ee durable solution ku midoobay maadaama ay meesha isugu keentay isteedyada kalena wadada ay mari doonaan wadadaasunbay noqonaysaa saan filaayo waa ku mahadsan yihiin dhammaan intay soo sameeya hawshan waxay noqon doontaa howl ummadda soomaaliyeed khaasatan ummadda galmudug ay maaragtay u aaydo oo maaragtay howl macnaha miradhal u noqoto ay ku faa-iidaan ama ku liibaanaan sidaas si lamida waxay waxaa waaye hawshan howl hadda kadib inta inay intaan inay kasii badato maahan aanan rajeynayn inay kasii yaraato oo mar walbeeto marka kamida dowladnimadu waa bartii shalay ay joogtay ma joogto qorshahan marka waxaan uu talagalnay in oo la waafajiyo qorshaha qaranka ee xalka waar oo loogu talagalay hal milyan oo qof oo soomaaliyeed in oo labada sano soo socoto in barakaca laga saaro taasna waxay waafajisan tahay qorsho caalami ah oo loogu talagalay lix iyo toban dal in hal milyan qofood dalkiiba uu ka saaro barakaca soomaaliyana qorshahaas caalamiga iyadna qayb ka tahay wasaaradda qorsheynta waxay u taagan tahay inay mar walba horumarinta ka shaqeyso gaar ahaan horumarinta dadka barakacsan qorshahanna waxaa la rabaa inuu xaaladda baniaadanimada inta laga bixiyo dadkan oo xaalad horumareed la gaarsiiyo shirkan uu socday muddo afar maalin ayaa door ka qaadanaya in barakacyaasha xal loo helo caqabadaha haysto